بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد إخواني في الله وحين كل حجني كتاب التوحيد عشر كان عشر كسديتين يكو وحان كشرحينا مسائشة قيبة اللباد باب كالسقالية طمناد باب كيوشيخ أبابيي ما جاء من التغليد في من عبد الله عند قبر صالح آه baabkaas ayaynu masaa-ishiisa tobankii hore aynu sharaxnay oo waxaa inoogu dambeysay masaladii tobnayd oo ahayd annahu qarana nabiga calayhi salaatu salaam inuu xiriiriyey dadka itikhaadu alqubuuri masaajid samaysanaya iyo kuwa maalinta qiyaamaha ay qiyaamuhu ku dhacayo oo xadiidka ibnu mascuud waxa uu yidhi alxaadiyata cashara masalada koob iyo tobnaad waa dikruhu sala allahu calayh waali wasalam fii khudbatihi qabla an yamuuta bikhamsin wuxuu ishaarayaa xadiidkii jundub ibni cabdillaahi oo uu yidhi samictu rasuula allahi sala allahu calay wasalam qabla an yamuuta bikhamsin oo markaa uu sheegay oo aynu xadiidka tilmaami doono xadiidkii aynu soo marnay marka fawaa'idda xadiidka laga qaadanayo oo khudbada uu nebigu jeediyey oo saxaabada la hadlay macnaha kama wada shiikhu khudbada inay khudbatuljumca ahayd ee waxa weeye keliya la hadalka uu la hadlay oo saxaabadii xu sheegay baa khudba la yidhaahdaa marka khudba yaan loo qaada inay tahay khudbatuljumca marka waxa uu yidhi waxyaalaha laga qaadanayo xadiidka ayaa waxaa ka mid ah alraddu cala adaa'ifatayni raddiga la radinayo oo khudbadaa lagu radinaya xadiidkaasaa lagu radinayaa labada kooxood alraddu cala daa'ifatayni ayaa lagu radinayaa allatayna waxaa weeye alraddu cala daa'ifatayni allatayna humaa asharu min ahli lbidac asharu ahli lbidac labadaa kooxood oo ah kuwa ugu shar badan ahlubidaca ayaa lagu radiyayaa buu yidhi haa asharu ahlulbidac waa alraafida waljahmiya marka araddu cala daa'ifatayni allatayna humaa asharu ahlulbidac waa alraafida waljahmiya weeye alraafida waa nimanka rafdiga oo nimanka araafida la yidhaahdo iiraan hadda haysta jahmiyana waa nimanka sifaadka diida waxa uu yidhi marka bal akhrajahum bacdu ahli lcilmi ahlucilmiga qeyb ka mid ah waxay ka saareen min ithnatayni wa sabciina firqa macnaha qowlkii horu istidraag shiikhu ku samaynayaa wuxuu yidhi asharu ahlilbidac humaa asharu ahlilbidac buu yidhi marka mar haddii ahlubidac qofka la yidhaahdo lama gaalaysiinoo islaamnimadiiba weli ku jiraa oo min firaqi daalla ayay ka mid yihiin laakiin wuxuu yidhi bal iska daa in saa loo daaye eh culummada qeyb ka mida waxa uu ka saareen bacdu ahlilcilmi ayaa ka saarayba ahlubidiciiba oo toddobaatan iyo labadii firqo oo la yidhi waa ahlulbidac oo naar bay gelayaan kumaba jiraan bay yidhahdeen labadaas iyagu waa gaala bay dheh taas u wataa macnaha laba iyo toddobaatankan firqo nebiga xadiidkiisiibuu ishaarayaa sataftariqu hadihi alumma calaa talaatin wa sabciina firqa kullaha fi naar ilaa waaxida labiyo toddobaatanka marka naarta loo yaboohay raafida iyo jahmiya ma ku jiraan mise iyagu kuma jiraana waa gaalo wuxuu leeyahay bacdu ahlilcilmi ayaa waxay yidhaahdeen kuma jiraane waa gaalo haa marka khilaaf kuma jiro horta inay sidooda ahlu dalaala yihiin waa ahlulbidac laakiin khilaafku wuxuu ku jiraa cinda ahlusunna ma gaalnimaa lagu xukumayaa labadaa oo waa bidcadoodu waa bidcatun mukafira oo diinta islaamka beri bay ka yihiin mise toddobaatan iyo labaday ku jiraanoo waa taxta alwaciid qaar culummada ka mid ah ku tegoo waxay yidhaahdeen waa gaalowi cabdullaahi ibni mubaarak baa laga wariyey bay yidhaahdeen culummadu oo la weydiiyey ahlubidaca ahlu dalaalaha ah oo toddobaatan iyo labada firqo markaasuu wuxuu tiriyey khawaarij iyo qadariye iyo muctasile iyuu tiri sahlaya raafida iyo jahmiyana kuwaasi ma aha buu yidhi muslimiin kuwaasi iyagu kuma jiraan firaaqu daale waa gaalo kuwaas ha ayaa culummada qaar ka soo guuriyeen sidoo kale ibnu xasm ayaa laga wariyey oo waxa weeye ibnu xasm adaahiri ayaa qisadiisa macruufka ah oo nin baadariya uu la dooday ayaa waxa uu yidhi ninkii baadariga ahaa oo waxa weeye kiristanka ah ayaa ayuu ku yidhi ibnu xasm waxa weeye kitaabkiina injiil waa taxriifiseenoo waa muxaraf suuya idinkaba kiinna raafidadu waxay sheeganayaan inuu muxaraf yahay suya kuwaasi muslimiinba ma ahee maxay sheegtaan idan khulaasat lqowl shiikhu wuxuu u jeedaa bacdu ahlilcilmi ayaaba ka saaray ahlubidiciyo waxay yidhaahdeen waa gaalo ay gaalnimadoodu caddahay marka waa nimanka raafidada la yidhaahdo marka waxaa kala duwan ashiica waraafida shiicadu way dhaan qaar baa dhaama oo waxa weeye hadda nimankan zaydiyiinta iyo la yidhaahdo iyagu saxaabadana ma gaalaysiinayaan kitaabkana muxaraf kama dhigaan laakiin nimanka raafidada ah oo khumeyni iyo raggiisa oo hadda eeraan haystaa waxay leeyihiin kitaabka qur-aanka kulliga waa baatil kitaab kalaan haysanaa bay leeyihiin iyo diin kale marka taas u wadaa ha sababtu marka maxay tahay waxa uu yidhi wa bisababi raafida sababtii ay raafidadu la yimaadeen ayaa waxa weeye keentay waxa weeye xadatha albada xadatha ashirku ha wa bisababi raafida xadatha shirku wa cibaadatu waxa weeye waa wa cibaadatu alqubuur in waxa weeye qabriyada la caabudo wa binaau alqubuuri almasaajid wa hum awalu man banaa waxa weeye calayhi almasaajid marka waxau leeyahay sheikhu raximah allahu tacaala sababtii ay raafidadu la yimaadeen ayaa shirkiguba ku soo xasilay xadatha oo la helay shirkigiiba iyaga sababtoodaana qabuuraha loo caabuday iyagaana ugu horreeyey ciddii qabuuraha dhisay intaasoo dhan iyaga ugu horreeyey haddaba labadan firqo waxa weye waa laba firqo oo daalla a weeye raafido waxaa loogu bixiyey waxa weeye saxaabadii nebigo dhan way gaalaysiiyeen abubakar waa gaalaysiinayaan cumar waa gaalaysiinayaan cuhmaan waa gaalaysiinayaan cali iyo dhowr nin bay ka soo reebeen waxay u yimaadeen baa la yidhi zayd ibna caliy ibna alxuseyn ibna caliy ibna abi aalib oo awal ay markii hore waafaqsanaayeen oo ahlu beytka ayay weydiiyeen baa la yidhi waxay yidhaahdeen ka waran abubakar iyo cumar markaasuu waa labadii wasiir oo waxa weeye awowgay oo nebigu u jeedaa wuuna ammaaray markaasay rafaduu way ku diideen oo way ka dareereen saasaa raafida loogu bixiyey idan ma aha marka dad wanaagsan ma aha yaan lagu kadsoomin culummadana qaar baaba saa u gaalaysiiyey diintoodana asalkooda waxa weeye waa yahuud bay ka soo jeedaa oo waxaasoo dhan waxa weeye u sameeyey baa le amaa jahmiya waa firqa daalla almucadila sifaadka ilaahay diiday waxayna ku abtirsadaan jahm ibni safaan wuxuuna isaguna ka qaatay waxa weeye maaragtay jacd ibni dirham waa ninkii uu dilay khaalid ibni cabdillaahi alqishri ayaa dilay oo ku udxiyaystay maalin udxiyo ah ayuu markii dadkii uu tujiyey buu wuxuu yidhi baa la yidhi oo meeshuu amiirka ka ahaa ayuu yidhi ayuha annaas daxuu waxa weeye idbaxuu daxaayaakum orda gowraca xoolihiinna ilaahayda ka aqbale anigu maanta waxaan ku udxiyaysanayaa waan dilayaa jacd ibni dirham oo maxaad u dilaysaa waxa uu diidey buu yidhi ankara waxa uu diidey waxa weeye oo uu sheegto wuxuu yidhi ina allaha lam yattakhid ibraahiima khaliila ha waxa uu inkiray ilaahay soo ma dhigin watakhad allahu ibraahiima khaliila wuu inkiray ma jirta buu yidhi ilaahay kama dhigan buu yidhi khaliil nabiyullaahi muusana sow ilaahay ma dhigin wa kalama allaahu muusa takliiman wuu inkiro wuxuu yidhi ma jirto ilaahay lama hadlin waa gaaloobay marka marka ninkaana waa amiirkii meesha haystay waa u dilay markaa ha sababtu waxa weye halkaa wey haddaba marka see buu xadiidku u radiyayaa oo khudbadaani seebay labadaa kooxood u radiyeysaa nebigu waxa uu tilmaamay qeybta hore oo uu yidhi in allaha takhadanii khaliilan kama takhada ibraahiima khaliila wuxuu sugay sifatu lkhulla allah subxaana wa tacaala nebi ibraahim iyo nebi maxamedba inuu khaliil ka dhigtay jacdi ibn jahmiyana waa diideen waa inkireen idan sifaadkii ilaahay sugay bay inkireen halkaasaa lagu radiyaya marka nimanka la yidhaahda raafidadana waxaa lagu radiyayaa oo qisadu ku radiyeysaa wuxuu nebigu xarimay oo uu mamnuucu ka dhigay waxa weeye itikhaadu alqubuur ayuu xarimay masaajid in laga dhigto iyagiina waa ka dhigteen waxa ay kaloo gaalaysiiyeen abubakar nebiguna wuxuu sheegay inuu yahay abubakar ninkuu dadka ugu jecel yahay axaadiista kalena uu ku caddeeyey idan marka xadiidka oo dhan toos buu u radiyayaa labadaa qolaba halkaas sheekhu ka soo qaatay wy waa waadix athaaniyata cashara masalada labiyo tobnaad waxa uu yidhi waa maa buliya bihi sala allahu calayh waaalih wasalam min shiddati nasci buliya ay macnaheedu waa ibtilaa imtixaanka nebiga la imtixaamay ay macnaha aad buu nebigu u xanuunsaday calayhi salaatu wasalaam markuu dhimanayay haa oo sakaraatulmowtka aad iyo aad baa loogu qabtay wuxuuna ka soo qaadanayaa macnaha min shiddati nasci buuyi macnaha siibidda nafta laga siibayey ayuu aad ugu dhibtooda u xanuunsaday wuxuu ka soo qaadanayaa xadiidkii caaisha waxay tidhi lamaa nuzila birasuuli illaahi sala allahu calay wasalam tafiqa yadraxu khamiisatan khamiisatan lahu calaa wajhi faida qtama biha kashafahaa ha sakaraatulmowtkii markuu hayay buu go'a wejiga iska saarayey markuu caburo oo ku dhibtoodana waa iska qaadayey waa tuulahaa laa ilaaha ila allah ina waxa weeye ina lilmowti la sakaraat geeriduna sakaraad ayay leedahay saa daraaddeed ba caaisha waxay odhan jirtay baa la yidhi markaa nebiga arkay sidii nafta looga qabtay qof dambe ku ammaani maya tartiib buu u dhintay waayo hadday fadiilo iyo wanaag ku jiro in tartiib qofka nafta looga qabto nebiga calayhi salaatu wasalaam baa looga qaban lahaa taana culimadu waxay yidhahdeen macnaha waxaa nebiga saas loogu adkeeyey xasanaadkiisi iyo rafcu darajaat ha waatuu nebigu xadiid kale ku yidhi ashaddu nnaasi ibtilaa'an alambiyaa uma alamthalu faalamthal marka markuu noolaa xataa qandhada iyo waxay u qaban jirtay sida laba nin qandhada u qabatoo kale aad baa loo karkarin jiray oo rafcu darajaat wey athaalithata cashara waxa weeye midda almasalatu athaalithata cashara midda saddexiyo tobnaad waxa weeye maa ukrima bihi sala allahu calay wasalam min alkhulla waxaa nebiga lagu karaameeyey oo waxa weeye khullada ah macnaha wuxuu ka soo qaadanayaa xadiidkii jariir uu nebigu yidhi faina allaha qad ittakhadanii khaliilan kama ittakhada ibraahiima khaliila marka darajatu lkhulla waa aclaa min almaxaba derajada maxabada iyo derajada khullada waxaa sarreeya derajada khullada oo khaliil inuu noqdo marka derajadaa waxaa gaaray nebiyullaahi ibraahim iyo nebi maxamed ayaa gaaray ambiyadii kaleoo dhan ma gaarin cid kale oo loo sugay ma jirto sidaa daraaddeed markaa waatuu sheekh cuthaymiinna tilmaamay inay dadka qaarkood hadday yidhaahdaan ay odhanayaan xadiid daciifayna ka soo qaateen oo xadiid daciifa wuxuu odhanayaa nebiyullaahi ibraahimna waa khaliiluraxmaan anna waxaan ahay waxa weeye nebiguna uu yidhi waxaan ahay xabiibullah xadiidkaa culammada waa daciifiyeen oo waxay yidhahdeen waa daciif ee sida saxiixa waxa weeye labadaba waa yahay xabiibullahna waa yahay oo dadko dhan baa dad badan baa la wadaaga xabiibnimada cid alle ciddii ilaahay raacda ilaahay waa jecel nebiga raacda qul in kuntum tuxibuuna allah fattabicuuni marka yuxbibkum ullah itibaacu nebiyi ayaadba ku helaysaa inuu ilaahay ku jeclaado ha in allaha maca saabi in allaha yuxibu saabiriin wallahu yuxibu saabiriin wallahu yuxibu lmuttaqiin marka maxabada waxyaalo badan bay ku timaadaa laakiin khullada waa darajo sara weey oo aan cidna waxa weye gaarin ilaa nebi maxamed iyo nabiyullah ibraahim mooye araabicata cashar wuxuu yidhi masalada afar iyo tobnaad waa atasriix waxa weeye annahaa inay ka fadli badanta annahaa aclaa min almaxaba waxa weye aclaa almaxaba macnaa aclaa min almaxaba xabiibnimada iyo khullada waxaa sarraysa waxa weye khullada xaggee laga soo qaadanayaa marka qowlka xadiidka jariir baa laga soo qaadanaya uu nebigu yidhi abra'u ila allahi an yakuuna lii minkum khaliil fa ina allaha qad ittakhadanii khaliila maxaa ka dambeeya wuxuu yidhi nebigu walow kuntu muttakhidan waxa weye walow kuntu muttakhidan min ummatii khaliilan latakhadtu abaa bakrin khaliila idan marka nebigu waxa uu qiray xadiid kaloo la weydiiyena ku qiray inuu ragga abubakar ugu jecel yahay oo markii la weydiiyeoo la yidhi man axabu nnaasi ilayka qaala wuxuu yidhi caaisha markaasaa lay min alrijaali siyo abuuha ay abubakar idan nebigu waa jeclaa abubakar oo aad iyo aad buu u jeclaa hadduu marka jeclaa abubakar looma diidin abubakar jacaylkiiya waxa loo diiday waa khaliilnimada ma gaarin marka darajadaa ilaahay baa iska leh oo taas weeye marka aclaa min almaxaba halkaas kusa qaadanaya alkhaamisata cashara waxa uu yidhi masalada shan iyo tobnaad waxa uu yidhi altasriix biana sidiiq afdal asaxaaba waxay arrintaani sariix ku tahay oo xadiidkaa laga qaadanaya abubakar inuu saxaabadoo dhan ka fadli badnaa ugu fadli badan yahay waayo wuxuu yidhi walow kuntu muttakhidan min ummatii khaliilan latakhadtu abaabakrin khaliila hadday dhici lahayd inaan qof khaliil ka dhigto abubakar baan ka dhigan lahaa idan saxaabadii kaloo dhan abubakar baa ugu fadli waayo ma odhan cali baan ka dhigan lahaa abubakar baa ugu fadli badan adilo kalena waa caddaynaysaa oo fara badan oo waxa weye xadiidkii ibnu cumar saxiixaynka waatuu yidhi saxaabada nebigaoo nool ayaan saxaabada waxaan odhan jirnay abubakar baa ugu fadli badan thuma cumar thuma naskutu waa aamusi jirn idan marka adilo badan baa caddaysay abubakar waa saaxibu rasuulillaahi sala allahu caleyh wasalam waxa uu yidhi asaadisata cashara masalada ugu dambaysa waa alishaaratu ilaa khilaafatihi waa ishaaratani sariix ma aha ma uu dhihin sariix wuxuu yidhi alishaara waxaa laga qaadanayaa ishaara istimbaad lagala soo baxayo inuu halkaa ishaara ku jirto abubakar inuu yahay khaliifka ku xiga nebiga calayhi salaat salaam khaliifatu rasuulillaah sidii uu noqdayba adilo kaloo waxaan halkaasuuna ka soo qaadanayaa walow kuntu mutakhidan min ummatii khaliilan latakhadtu abaabakrin khaliila waayo mar hadduu khaliilnimoba gaarsiin lahaa haddee derajadan khilaafadana isaga ugu xaq badan marka waatuu cumar ibn khadaab radiallahu canhu markii nebigu dhintay oo khilaafada xoogaa khilaaf soo galay waatuu yidhi cumar saddex yay u sugnaatay haa saddex yay u sugnaatay waxa weeye yay ahaayeen markuu allah subxaana wa tacaala yidhi faqad nasarahu llahu id akhrajahu aladiina kafaruu thaniya thnayni id humaa fi lqaar marka thaniya thnayni ninka labeeyey nebiga oo lala saaray oo nebiga la hijrooday waayo id humaa fi lqaari ninka nebiga godka kula jira oo qur-aanka lagu sheegay waayo id humaa fi lqaari id qaala lisaaxibihi laa taxzan saaxibka nebiga la yidhi laa taxsan waayo saddexda waa abubakar wey idan marka abubakar fadligiisa iyo axaadiid badan baa laga qaatay markuu nebigu sakaraadayay xadiid baa jira oo caaisho ee ku yidhi nebiga calayhi salaatu wasalaam ii keena kitaab aan idii qoro yeedan iskhilaafine markaa cumar ku yidhi kitaabka ilaahay baa nagu filana iska daaya nebigu waa xanuunsan yahay markay iskhilaafina uu yidhi iga dareera kabacdina uu nebigu yidhi aba allaahu waalmu'minuuna ilaa waxa weeye biabibakar cid kale waa diideen ilaa abubakar mooye idan marka axaadiis badan baa caddaysay iyo xadiidkii nebigu ku yidhi inta qof dumara u timid uu yidhi sanadka dambe ii soo noqo haddaana ku helin ka waran u imow buu yidhi i'tini biabibakar ha sidii bayna noqoto idan marka adilo badan baa caddaysay khilaafada oo waxa weeye aclaamu sunnatu lmanshuur ah ayaynu aada ugu soo sharaxnay oo xaafid ibnu xakami uu aada ugu keenay oo waxa weye ku waadixiyey adilada laga istimbaaday oo dhan marka insha allahu tabaaraka watacaala baabkan halka ayay masaa-ishiisa ku egyihin wuxuuna inoo caddaynayaa taxriimka ay leedahay waxa weeye itikhaadu lqubuuri masaajid in qabuuraha masaajida laga dhigto in cibaado lala aado ma bannaana qiraa'at lqur'aan baan lala aadayn oo waxa weeye cibaada aan lagu samaynayn waxaa la inoo banneeyey adducaa iyo alictibaar inaynu u ducayno qofka meydkaaha ku jira inaguna ku cibro qaadanno oo ilaahay kaga baqno intaas ayaa qabuuraha loo aadaa wax kale ma bannaana wey insha allahu baabka dambana waa arki doonaa weli wuxuu kasii hadlayaa qabuurihii walxamdu lilaahi rabbi alcaalamiin